dunida aan ku nool nahay marnaba daandaansiga iyo docdocayntu kama dhammaato dadku wuxuu isugu jiraa mid daalim ah oo xaqa dad kale doonaya iyo mid dulman oo xaqiisa difaacanaya waxaan doonayaa inaan si farshaxan ah u soo gudbiyo waxa uu ku salaysan yahay dagaalka u dhaxeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka waxaan idhi dagaalku wuxuu ku salaysan yahay oo la isku haystaa gabar la yidhaahdo barwaaqo waan hubaa in aad yaabtay oo aad indhaha taagtay balse waxaan ku leeyahay wax yar isug gabadhan lama mid ahaa gambuulaydii iyo gashaantidii aad taqaanay ee guurkooda loo gogol fariisin jiray ee gabaatiga laga bixin jiray magaceedaba ka garo waa barwaaqo barwaaqo waa gabar dhib badan loola soo bareeray tan iyo barbaarkeedii waxay ku taamaysay in ay ka bixi doonto balaayada markeedii ugu dambaysay iyada oo dareemaysa mustaqbal ifayaa ayaa waxaa timid dowladda federaalka dowladda federaalka waxay xal u aragtay in barwaaqo la siiyo madaxweynayaasha kenya etoobiya iyo maraykanka laakiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay leeyihiin barwaaqo lama siin karo nin gaal ah ee waa in aayaheeda loo daayaa iyada iyo dadkeeda dowladda federaalka waxay leedahay barwaaqo fursad ayaan u haynaa waxay helaysaa dahab iyo diinaar laakiin al-shabaab waxay leeyihiin wax walba diinta ayaa ugu muhiimsan haddaba gebagabadii dhegahaaga sii gabadha barwaaqo la yidhaahdo waxaan u soo qaatay tusaale waxay u taagan tahay dalka soomaaliya adiga dhegaystaha ah waxaan ku weydiinayaa yaa saxan labada dhinac maxayse tahay mas-uuliyadda kaa saaran barwaaqo raali miyaad ka tahay barwaaqo inay dhasho caruur ay aabbe u yihiin abi axmed iyo william ruuto oo aan sida abtiyaal ugu noqonno ilmo kirishtaan ah